siyaasiyiintan oo samaystay golo mucaarad ku ah dowlad goboleedka gaarisa county ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay saxaan dowlad goboleedka gaarisa county ku eedeeyeen in musuq maasuq baahsan uu hareeyey siyaasadda gobolka lagu maamulana ay tahay siyaasad qabiili ah iyaas barashiil oo u hadlaya siyaasiyiintaasi gobolkani ka soo jeedo ayaa sheegay inay haatani ka tanaasuleen hanaankii hore ee qabiiligaha haatan ay doonayaan in ay ka fikiraan hanaan walbo dowlad midaysan loogu soo dhisi lahaa dowlad goboleedka gaarisa county iscafiga iyo midnimada iyo kulli diinta wayna fartay marka kama tegayno dadka anaga dadkaan hogaaminaa anaga keligaan maaha waxaa dagaalsano waxaan dagaalsinay waa bulshadii bulshadii waan iskukanayna qabyaaladan ka dhex bixinaynaa midnimadaan samaynaynaa waayo mar kastaba nin baa soo geli isagiyo beeshiisa la cararaya wax walba taasaan ka hortaagannahay ma doonayno taasoo kale inay mar walba dhacdo inaan dadka midayno walaalnimo walaal ka dhigno oo siyaasiga lagu tartamin dhinaca qabiilka lagu tartamo dhinaca xisbiga iyo ra'yiga maarata mudane ilyaas barashiil mudanihii hore ee baarlamaanka deegaanka faafi oo u hadlayay siyaasiyiintaasi ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax horumar ah guud ahaan gobolkani laga qabtay mas-uuliyadna haatan ay ka saaran tahay oo hadalka shacabka gobolkani si loo bilaabay maaragtay countiyaasha kenya oo dhan dibuliishka loo yaqaano oo gaarisa hadda waxay heshay lixdan bilyan oo shan sano oo ninkii hore walaalkayna uu hogaaminayay haddana gabanaha cali bino hogaamin intaa haddii laisku daro lixdan bilyan bay socotaa marka lixdanka bilyan waxaan leenahay wax la taaban karo oo hadda aan ka aragno garis ma ma jirto horta waxaan anaga eedaynayno nin maaha laakiin mabdaha iyo policiga iyo sidii wax loo wadaan eedaynayna aan leenahay san nama qabato gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qoran oo dhankiisa isaguna shir jareed qabtay ayaa aaminsan in siyaasiyiinta dhalisan dowladiisu ay yihiin kuwa burburka u horseedaya dowlad goboleedka gaarisa county cunaqabateenna ku hayo horumarka guud ee gobolkani ilaa waxaan isku haysan waxaa weeye uun cunaqabatayn xag dowladdan lagu hayo faragelin shaqadanada la fikrina waad ogtihiin shaqaalaha la dacweeyey siddeetan iyo afar ruux oo shaqa la qorayba maanta maalin walba shaqadooda aan qabsanin oo un su-aal lagu wadaa assembligeen waad ogtihiin waxii nala mariyey maalin dhabeyd wuxuu ninkan asagii waxaan jibin rabaa bahalka miiska oo meel la saaro miiska waxa aan leenahay waxaa weeye dowladdan qaskaa laga daayo cunaqabataynta laga daayo wixii dowladdan nationalka oo dhaqaalihii inta ugu badnayd haysato wixii xaq ood gaaris ay ku leedaha ka hesho oo ayna laga hor istaagin dadkeena wixii dowladda nationalka shaqa ku raba ayaan la ximinin oo shaqadii aan laga celinin waxan baa la isku haystaa taana haddii waatuu dadka odhan u dhexayso qorane dhankiisa kale waxa uu culays fara badan kala kulmaya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka gaarisa county mudane aadan barre ducaalo isaguna dhankiisa ka ol oleenhayo aaminsanna in marin habaabis dowladda gaarisa county lagu soo dhisay haatanna hanti fara badan ay lunsatay adeegyada dowladduna ay tahay mid gabaabisa war magaaladan maxaa hor marayaa webigii ugu weynaa kenya oo gannaano mara magaaladan waa oomana buula madiina waa oomana marka waxaa la magaalada oom baan u dhammaanaynaa aadan barre ma aho waa shacabkiina soo doorta marka sheekada intaa la fadhiyaa intaa la fadhiyaa intaa neef lagu qalnaa duqooyaa meesha lagu xaraynayaa lacagaa la siinayaa biyaha gaaris lagama hadlaayo jidka gaaris buula madiina lagama hadlaayo carruurta baasilkooda lagama hadlaayo culummada maxay u baahan yihiin lagama hadlaayo magaalada si ay u taalaa wasaqda may ka badata lagama hadlaayo waxaa laga hadli aadan barre aadan barre aadan barre aadan barre
gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qorane ayaa xuluufo la samaystay senatarka gaarisa county iyo qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya laga soo deertay gobolkan iyaguna waxay isbarbar taageen mas-uulka ugu sarreeya gaarisa county mudane cali bunow qorane waxayna aaminsan yihiin in hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka gaarisa county iyo weliba siyaasiyiinta kale ay yihiin dhammaan kuwa doonayo dana gaara shacabka gobolkana aana daneynin xaaladaha haatan ay ku jiraan gabanaha maanta intanoo garab eh oo xaggii national assemblyga ha ahaato oo countiga raggii laga doortay oo national assemblyga naga mathalaya ha ahaato xaggii countiga dadka laga doortay oo sidii odayga yuusuf xaaji muxuu ahay super senator loo aqaano iyo gabadha annaga canab m c s ka oo dhan c e c intanoo dowladnimo iyo garab iyo maaragtay ummaddii oo dhan aan la shirna baa garab u ah taasna waxay ku tusini waa wanaag iyo kalsooni weyn halkaas ninka hadduu intuu khaladkiisa fahmo uu isa soo qabto asaga waa wanaag haddii kale ay ahayn taasaa laisla gartay dowladdina boqol kiiba boqol taageere iyo garab inaan u naho saasaa lagu heshiiyey maasha allah mudane ilyas barashiil oo u hadlayay siyaasiyiinta nairobi kula kulantay ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya mudane rayla omolo odinga ayaa dhankiisa aaminsan in aysan doonayn inay burburiyaan dowladda garisa county balse ay doonayaan keliya inay ku soo ridaan tubta saxda uu ku sheegay in dadka gobolkan haatan ay u baahan yihiin hadda waxaan ka tagay aan ka dagaalayno anaga nin madax lama dagaalayno dowladiisa lama dagaalayno laakiin waxa way soul searching waxaan samaynaynaa ma aragtay fikrad aan laynsan ma ka bedelno waxaan diidaynaa inay ku socoto maanta cid hebel baa heshay iyadaa la carartay madaxnimadii iyadaa lacagtii la carartay iyadaa shaqadii la carartay taasaan ka hortaagannahay ma ogin nin aan ka hortaagannahay oo aan wax aan ku dhibayno maaha khalkhalkan siyaasadeed ee soo dhexgalay siyaasiyiinta guud ee gobolkan ayaa waxa uu imaanaya xilli dadka gobolkan ay la daalaadhacayaan abaaro gaajo iyo macaluul culus biyola-aanna ay u sarrayso siyaasiyiintuna ay ku mashquulsan yihiin xudxudashada siyaasiyiinta kale iyo weliba waxgaradka ka dhaadhicinta fikirada kala duwan ay qabaan shacabka gobolkanna waxaad moodaa in la iska iloobay dirirtana haatan ay ka gudubtay gaarisa nairobina ay tahay xarunta haatan laysku haysto maxamed faarax shire v o a gaarisa